degmada gar adag ee gobolka sanaag ee maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad xariga looga jarayay dugsiga farsamada gacanta ee degmada gar adag oo ay hirgelisay hay-adda taakulo munaasabada xirigjarka dugsiga ayaa waxaa ka qeybgalay wasiiro ka tirsan maamulka somalilan xubno ka tirsan hay-adda taakulo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka sanaag kan degmada gar adag iyo marti sharaf kale maxamuud axmed ducaali agaasimaha hay-adda maxalliga ah ee taakulo ayaa ugu horeyn ka warbixiyey waxyaabaha lagu baro doono dugsigan dugsigan farsamada gacanta ee maanta la furayaa wuxuu kor u qaadi doonaa dhaqaalaha gobolka iyo degmada dadkuna xirfad badan bay ka heli doonaan oo ay kow ka tahay farsamada gacanta dawaarka biyogelinta laydhka iyo dhammaan xirfadaha kala duwan qaar ka mid a xubnaha ka qaybgala munaasabada xarag jarka ayaa bogaadiyey horgelinta dugsiga farsamada gacanta ee degmada gar adag
way ka qiimo badan yihiin dunidu horu martay jaamacadihii hoos bay hadda u dhigeen waxaa la badiyey iskuulladan iyo tareennadan la badiyey si loo qaado fursadaha shaqo kor loogu qaado loona yareeyo reydka shaqola'aanta hoos loogu dhigo baa la badiyey dunidu horu martay meel kastoo aad tagta haddeer xirfado kala duwan sagaalkan iyo dhowr laatan kaloo kale waa fursad dahabiya oo ay heshay degmada garaadeg iyo guud ahaan gobolka sanaag waxbarashadu waa shay qaaliya ilaahayna in badan uu ammaanay waana wixii ugu horreeyey nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyhi suuraddii ku soo degtay iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq aad baan ugu faraxsanahay in degmada garadag oo ay ka jirtay jaamacad aqooneed oo aanay lahayn degmooyinka dhigeedaahi
waa arrin weyn waa inanay ku farxaan oo ay soo dhoweeyaan reer garadag waxaan aad ugu mahad celinayaa doonariskii ka qayb galay iyo hay-adda taakulo oo qaybtii ugu muhiimsaneed ka qaadatay in uu dugsigani hirgalo oo shaqeeyo dugsiga farsamada gacanta ee degmada gar adag ayaa door muhiima ka qaadan doono sidii dhalinyarada ku nool degmadaasi ay u baran lahaayeen xirfadaha farsamada gacanta